ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kow iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbacaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha ka socda qasa oo galay maalintii laba boqol siddeetan iyo shanaad oo xiriira ciidamada booliiska maraykanka oo toogtay nin ay ka shakiyeen kaas oo kasoo agdhowaaday goob uu ka socday kulanka xisbiga jamhuuriga weerar khasaare dhaliyah oo ka dhacay dalka bakistan oo lala beegsaday ciidamada militariga waddankaas duqeymo yuhuuddu ka geysteen dalka lubnaan oo ay ku dhinteen dad suuriyaan ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weerar culus ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidanka burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan qoraa yuhuudi ah oo sheegay inay lama huraan tahay in yuhuuddu qirtaan inay ku jabeen dagaalka khaza falanqayn ku aadan ayaad dhegaysan doontaan insha allah kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida الله في قدري وفي سعي وفي سمري
waa hagaaga qodobadaas oo idil goordhoweeyaad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha ee yuhuuddu ka wada qasa ayaa galay maalintii laba boqol siddeetan iyo shanaad oo xiriira iyadoo sidoo kale ay dhaceen dagaallo lagu qaday ciidamada yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder عزف الرصاص بنادى الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو إنا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا خشوع
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الغلو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo arbaco ah danka kaana ku beegan maalinkii laba boqol siddeetan iyo shanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay khaza xogkugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaalo lagu jebiyey askarta sahaynada iyo reer yurub oo kasoo horjeestay in hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan khaza in lagu tilmaamo argagixiso wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waray saacadii lasoo dhaafay soo saartee waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan laba dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo sagaal ruux oo kale labadan xasuuq ayaana waxaa martigeliyey magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza iyo xerada barakacyaasha ee anuseyraad ee ku taala bartamaha khaza ciidamada maamulka yuhuudda waxay duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xerooyin badan oo ku yaala nuseeraad iyo albureej oo labadooduba dhaca bartamaha ghaza waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan waxay sidoo kale burburiyeen oo ay dhulka la simeen yuhuudda teendhooyinka ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha ah deegaanka shaakuush ee waqooyi galbeed magaalada ghaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan oo ay ku dhinteen laba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waadu far badan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxa ay galabnimadii shalay xasuuq bahadlimaha ka geysteen madraso ku taala xirada annuseeraad ee bartamaha jiida ghaza waxaana ku shahiiday sidii ay wararku sheegayaan in ka badan lix iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo saddex ruux oo kale waxay sidoo kale burbur xoogan soo gaareen madaaristii la beegsaday xilligii la beegsanayana waxaa ku sugnaa oo ay hoy u ahaayeen dad badan oo barakacyaal ah sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda xasuuq bahadlimaha ka geysteen magaalada khanyonis ee marinka ghaza waxaana ku shahiiday xasuuqaasi in ka badan toddobiyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen lix iyo labaatan ruux oo kale waxay sidoo kale xogaha soo baxaya sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay bartilmaameysanayaan meel walbo ay dadka barakacyaasha ku badan yihiin sidoo kale kow iyo toban ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqeyn ka dhacday xaafad ku taala khanyunis waxaa sidoo kale ku dhaawacmay kuwo kaloo aad u badan ciidamada yuhuudda oo sida diyaarado helikobtar ah waxay rasaas ooda kaga qaadeen dad ku sugnaa xerada annuseeraad ee bartamaha ghaza khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaana halkaasi ka dhashay tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun toddoba boqol toban iyo saddex ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan siddeetan iyo sagaal kun boqol lixdan iyo lix ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhacwacmeen oo ay ku waxyeeloobeen kuwo kaloo aad u fara badan meelaha ay ciidamada yuhuuddu weerareen subaxnimadii hore ee maanta waxaa ka mid ah magaalooyinka khaliiliya alkhaliil iyo deegaano kale oo dhacadaanta galbeed ciidamada yuhuuddu waxay xoog ku galeen tuulada beydiin oo dhacda bariga magaalada alkhaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku waxyeelayeen dadkii reer miyiga ahaa ee tuuladaasi deganaa iyagoo guryo halkaasi ku yaalay jiirsiiye gawaadhidooda gaashaaman dhulkana ku daray sidoo kale waxay weerar rasaasina ay ka geysteen ciidamada yuhuudda deegaanka casaawiyaha ee dhacbariga magaalada barakeysan ee alqudus khasaare kala duwan ayaan halkaasi ka dhashay sidoo kale waxay sheegtay wakaalada wararka ee falastiiniyiinta in ciidamada yuhuudda ay deegaanka cuswaan ku xidheen wiil yar kadib markii ay halkaasi xog ku soo galeen dadkii halkaasi ku sugnaa ayna dhibaatooyin kala duwan iyo xadgudubyo foolxumo badan u geysteen wiilka yar ay ciidamada yuhuuddu xidheen ayana magaciisa lagu sheegay mucaawiya riyaashi waxaana uu ku noolaa deegaanka cuswaan oo dhaca bariga magaalada khaliiliya ah isla deegaankani subaxnimadii hore maanta waxay burburiyeen ciidanka yuhuudda guri ku yaala deegaankani oo ay lahaayeen dad shacaba oo halkaasi deganaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda gobodfalle kala duwan u geysteen qoys shacab ah oo halkaasi ku noolaa deegaanada daanta galbeed waxaa sidoo kale ka dhacay isku horimaadyo lagu dhigbixiyey soo duulayaasha dulmiga badan ee yuhuudda waxayna yuhuudda xilligii ay weerarkani la kulmayeen ay xoog ku soo galeen deegaanka jiniin ee daanta galbeed weerar xoogan ayana kala hortageen dagaalyahanada muqaawamada waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan kooxda muqaawamada waxay sidoo kale sheegtay in weerar qaansi ama shiisha ay ku dishay askari ka tirsan sahaynada yuhuudda xilli uu ku sugnaa deegaankani saariim oo dhaca koonfurta magaalada ghaza waxay sidoo kale kooxda muqaawamadu ay ciidamada yuhuudda u dhigeen weerar dhabagal ah waxaana weerarkaasi si gaara kaga dhacay magaalada duubaas ee daanta galbeed dhimasho iyo dhaawac tirabeel lah ayaana ciidamada yuhuudda soo gaartay waxay sidoo kale ciidanka muqaawamada duqeeyeen mid ka mid ah deegaanada xoogga lagu degaamay yuhuudda ee ghaza ku yaala khasaare aad u baaxad weyn ayaana ka dhashay duqeyntaasi janaal labiyo toban ayaa waxa uu sheegay in deegaanka sadiirood ee yuhuudda xoogga lagu deegaameeyey ay ku soo dhaceen in ka badan saddex sawaariikh oo laga soo tuuray dhanka magaalada ghaza ugu dambeyntii madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa diiday iskuday kasta oo hay-adda qaramada midooba u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ee unurwa loogu aqoonsado urur argagixiso yuhuudda ayaa u ololeynayso in hay-adda unurwa loo aqoonsado urur argagixiso iyadoo hay-adani ay tahay tan keliya qaramada midoobe ee haysata amar gaar ah oo lagu daryeelayo baahida asaasiga ee barakacyaasha iyo qaxootiga falastiiniyiinta madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa isniintii sheegay in midooda yurub uu diidan yahay in hay-addaasi lagu tilmaamo mid argagixiso waxaan diidnay iskuday kastoo lagu asteeyay onorwa inay tahay urur argagixiso sidee hay-ad qaramada midoobe loogu aqoonsan karaa urur argagixiso ayuu yidhi diblomaasiga ugu sareeya ee midooda yurub aqalka sare ee baarlamaanka yuhuudda ayaana sagaal iyo labaatankii bishii may ansixiyey sharci hay-adda loogu aqoonsanayo urur argagixiso sharcigan ayaa sidoo kale faray in sharciga la dagaalanka argagixisada yuhuudda lagu dabaqo norwa iyadoo markaas la joojinaya xidhiirka iyo wadashaqeynta yuhuudda iyo hay-adani yuhuudda ayaana waxay riixaysaa in hay-adani laga mamnuuco daanta galbeed iyo marinka khaza sababo ku aadan shaqada laga maarmaanka ah ay u hayso shacabka falastiiniyiinta ah يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunidoon kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada burkina faso waray baahisay mu-asasada azalaaqa waxaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerar xoogan ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala gudaha dalka burkina faso weerarkan waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo muuki oo hoostaga deegaanka didogo waxaa dagaalka lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso halka ay nusratul islaam walmuslimiin soo furtay saanado hub ah oo ay ka mid yihiin sagaal mooto isniintii lasoo dhaafay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed sagaalka muxaram kuna farboqolixiyofartanka hijiriyada ayay ciidamada nusratul islaam walmuslimiin waxay mar kale qaadeen weerar beegsay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan militariga burkina faso weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii weerarka ku habsaday waxaana goobta lagu dilay koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso iyadoona hub iyo saanado militari ay mujaahidiinta jamaacada gacanta kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay qaaday silsilado weeraro ah kuwaasoo lagu dhigbixiyey ciidamada burkina faso iyo kuwa maali isla wararkii mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaan ku guda jirnaaye mu-asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigay weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamada dowladda maali iyo murtasaqada daacadda u ah ruushka ee loogu yeero fagner weerarkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay inta udhexaysa deegaanada tuweydaza iyo kirana ee dalka maali waxaana ka dhashay weerarkan kamiinka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qeybaha hore ee filimka waxaad ku daawanaysaa ciidamada nusratul islaam walmuslimiin oo rasaasta noocyadeeda kala duwan hubinaya ciidamada kusoo dhacay debinkii loo qoolay جراح الأمة التتلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عفري kaamirada mu-asasada azalaaq ah ayaa soo qabanaysa ciidamadii ku caanbaxay laynta iyo gumaadka dadka abriyada ah oo iyagoo aan dhig la qabta lahayn ka firxanaya fagaaraha dagaalka نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون weerarkan kamiinka ayaa sida muuqata waxa uu isku bedelay dagaal toosa u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo askarta isku dhafka ah weerarkan ayaa dhacay toddobada bishan muxaram aynu ku guda jirno horey war-saxaafadeed kooban oo ay soo saartay azalaaqa waxaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay laba askari waxaana laga furtay laba qori oo ak forty-seven ah iyo mootooyinkii ay ku socdaalayeen
يعين فينا يا أهل الجحود ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا
mu-asasada azalaaq ah oo ku hadashaafka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa marar badan baahisay weeraro cagmarin iyo qaraxyo loo dhigay ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ee ka dhisan mandiqadda ayna qaadeen guutooyin ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo dhibaatooyin adag ku haya muslimiinta ku dhaqan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika dhinaca kale ciidamada booliska mareykanka ayaa toogtay inay ka shakiyeen kaasoo ka agdhowaa goob uu ka socday kulanka xisbiga jamhuuriga maalmo kadib iskudaygii lagu doonayay in lagu toogto donald trump madaxweynihii hore ee mareykanka ciidamada booliska dalkaas oo toogtay nin amerikaan ah kaas oo ka agdhowaa meel uu ka dhacay shirka xisbiga jamhuuriga warbaahinta gudaha waxay soo tabinaysaa in nin kala dilay uu watay laba tooray kuna soo taagay dhanka ciidamada booliska taasi ayaa keentay in ciidamada booliska ay rasaas la dhacaan durbadiiba uu dhulka ku dhaco isagoo meyd ah talaabadan lagu dilay qofkan ayaa muujinaysa xaaladda argagaxle ee ka jirta dalka mareykanka wixii ka dambeeyey weerarkii lagu beegsaday donald trump si guud ahaan ciidamada booliska mareykanka waxaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin ka ugu tacadiyaha badan dunida kaamirooyinka hortooda dadka ku dila sidaabaa ku dhacday ninkii madowga ahaa oo isaga ku cataabaya inay nafta ku dhegtay ayna dileen ciidamada booliska mareykanka argagaxkan iyo fiigacararkan kusoo kordhay wadanka mareykanka ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynihii hore ee mareykanka ninka lagu magacaabo donald trump la dhaawacay kaasoo ku sugnaa goob ay joogeen dad taageerayaashiisa ah uuna toogtay mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta geeska kale weerar khasaare dhaliya ayaa ka dhacay dalka bakistan kaasoo lagu beegsaday ciidamada militariga afariy labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa dalka bakistan ka dhacay laba weerar kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada militariga dalka bakistan mid ka mid ah weerarada oo ahaa camiliyeedna furnimo ah ayaa ka dhacay saldhig ciidamada militariga ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo banu oo dhaca waqooyiga galbeed ee dalka bakistan xarakada daalibaan bakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo tilmaamtay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobanaan askar iyo saraakiil isugu jira wararka qaar ayaa sheegaya inay dhimashadu tahay konton isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda islaamabad walow aan la xaqiijin arrinkaas war ka soo baxay ciidamada dalka bakistan ayaa lagu sheegay in sideed askari oo ka tirsan ciidamadooda ay dhinteen kadib markii lagu soo qaaday weerar nafurnimo ah oo ay soo qaadeen tiro dagaalyahno oo ka tirsan mujaahidiinta daalibaan bakistan dalka bakistan ayaa waxaa ka howlgala jamaacada jihaadiga ah ee daalibaan bakistan taasoo qaada silsilado weeraro ah oo lagu dhiigbixiyay ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah islaamabad ma ahan markii ugu horeysay oo weerar ceenkan ah oo ay qaada jamaacadan iyadoona gudaha dalka bakistan marar badan ka fulisay weeraro ceenkan ah oo ay ku baaba-een askar iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda islaamabad ugu dambeyntii duqeyna yahuuddu ka geysatay dalka lubnaan ayaa waxaa ku dhintay dad suuriyaan ah saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa duqeymo indhala-ana waxay ka fuliyeen qaybo badan oo ka mid ah dalka lubnaan duqeymahaas ayaa geystay khasaar isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo garay dad shacab ah wakaalada wararka ee lubnaan iyo warbaahinta gudaha ayaa tabiyey in duqeyntu ka dhacday deegaan dhulbeeraad ah oo ay ku dhinteen saddex caruur suuriyaan ah kuwaasoo deganaa goobta ay duqeyntu ka dhacday waxaa sidoo kale isla duqeynta ka dhacday lubnaan ku dhintay laba ruux oo suuriyaan ah oo saarnaa mooto nooca dhugdhugleyda loo yaqaano ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo kasoo baxay dowladda lubnaan oo ku saabsan duqeyntan ay ku dhinteen dadka shacabka ah ayna fuliyeen diyuuradaha dagaalka ee maamulka yahuudda dalka lubnaan ayaa waxaa ka mid ah wadamada ugu badan ay diyaaradaha dagaalka yahuudda ka geystaan duqeymo ay ku baaba-aan askarta iyo saraakiisha lubnaan waxaana marar badan duqeymahaas ku dhintay sida haddaba dhacday dad rayid ah oo aan waxba galabsan dhageystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha ka harsan
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan qoraa yuhuudi ah ayaa sheegay inay lama horaan tahay in yuhuuddu qirtaan inay ku jabeen dagaalka khaza haddaba falanqayn ku aadan warbixinta qoraaga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan bismillaah aad baad u mahadsantahay walaalka haashim cabdinaasir sida aan la wada soconno toddobadii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay waxaa maamulka yuhuudda ee dhulboobka ku dhisan gilgilay ee weerar aan nuuciisa horay u soo marin maamulkaas kaasoo ay soo abaabuleen islamarkaana ay qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada maamulka yuhuudda howlgalkaasi ayaa wax weyn ka bedelay taariikhda mucaasirka ah waxaana iminka uu ku dhow yahay inuu sanad dirsado oo bishii tobanaad ayuu lugaha la sii gelayaa tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey marka waxa isu soo tarayey ee madaxda saraakiisha falanqeeyayaasha iyo xitaa qoraayaasha ka tirsan yuhuudda ee soo saaraya warbixinada iyo daraasaadka ay kaga hadlayaan khasaaraha baaxadda leh iyo dhulgariirka ay kala kulmeen howlgalka loogu magacdaray ee duufaanta al aqsa ee hadda kasii gudbaya ee bishiisii sagaalaad saxiifad lagu magacaabo hartis oo ay yuhuuddu leeyihiin ayaa waxa ay daabacday ee maqaal uu qoray nin qoraa yuhuudi ah oo lagu magacaabo yeer awslin kaas oo maqaalka uu qoray cinwaan uga dhigay si aan horay ugu soconno israa'il waa inay aqbashaa inay ku guuldaraysatay dagaalka taasoo sidaba laga dheehan karo inta aadan maqaalka gudaha u gelinba in yuhuuddu ay maanta isdareensiinayaan inay ku qasban yihiin inay qirtaan khasaaraha culus ee ka soo gaaray howlgalka duufaanta al aqsa ee ay qaadeen kooxaha muqaawamada qoraagan yahuudiga ah ee maqaalkiisa ay daabacday saxiifadda hartis ee waxa uu maqaalkiisa ku bilaabay in ay waajib tahay in madaxda iyo dadka yuhuudda ah ay markaani garowsadaan inay ku khasaareen duulaankii ku bilowday ee bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ilaa iyo maantana ku soconaya khilaafka gunta hoose ah ee maanta ka dhex jira mujtamaca israa'il kadib markii ay sagaal bilood ka soo wareegatay sabtidii madoobeed iyo howlgalkii saameynta lahaa ee lagu doonayay in lagu soo furto afar maxaabiis ah waa isla khilaafka ka dhex taagan in aan khiranno inaan ku khasaarnay dagaalkaas iyo kuwo doonaya inay indhaha ka laabtaan oo ay weli kusii madax adeegaan oo ay iska indha tiraan waaqica dhabta ah ee aan maanta la noolnahay ee ka dhigan inaan ku khasaarnay dagaalka ayuu maqaalkiisa ku bilaabay ee qoraagan yuhuudiga ah ee maqaalkiisa ciwaanka uga dhigay in yuhuuddu ay ku qasban yihiin inay qirtaan khasaarihii ku gaaray ee howlgalka duufaanta al aqsa toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay ka hor ayuu sheegay in qof walba oo yuhuudi ah wixii ka horreeyey maalinkaas uu ku waabariisan jiray fikrad ah in aysan jirin ayna dhici doonin macraka ay galaan yuhuudda oo aysan ku guulaysan sidoo kalena ay ku fikiri jireen in haddii aysan ku guulaysan macrako ama dagaal weliba oo ay yuhuuddu galaan ay ka dhigan tahay inaysan wax jiritaan dambe ah aysan u sugnaanin balse waxa uu sheegayaa in howlgalka duufaanta al aqsa uu rajooyinkaas oo dhan meesha ka saaray islamarkaana burburiyey dagaalka hadda socdana uu muujiyey in haddii xitaa aysan dagaalka ku guulaysan weji gabaxa ugu weyn ee ay maanta la nool yihiin ay tahay khasaare aan noociisa oo kale horey yuhuudda u soo marin waxa uu marka qoraagan yuhuudiga ah ee tilmaamayaa in xisaabaadkii ay isku dhufsadeen dadka yuhuudda ah ee ka hor inta uusan dhicin howlgalkii duufaanta al aqsa ee bilowday toddobadii oktoobar ee ahayd in dagaal kasta oo ay yuhuuddu galaan ay ku guulaysan doonaan haddii ay guulaysan waayaanna aysan jiri doonin ay tahay mid waxba kama jiraan ah islamarkaana ay habboon tahay in dib loogu noqdo haddii aan wax un haba yaraatee aan ka baran karno oo dersi ah howlgalkii duufaanta al aqsa maadaama aroortii hore nala gaaday annagoo aan diyaargaroobin wixii aan ka cabsanaynay oo ahaa in falastiiniyiinta ay gidaarka soo jebiyaanna ay dhacday waxa uu yahay dersigaas in aan aqbalno islamarkaana aan qiranno in aan ku khasaarnay ee dagaalka ayuu leeyahay qoraaga yuhuudiga ah ee ay maqaalkiisa baahisay saxiifadda lagu magacaabo hartis ee ay yuhuuddu leeyihiin tusaalooyin ayuu marka soo qaadanayaa ee qoraaga yuhuudiga ah ee daabacay maqaalkan ay ciwaankiisu dhibsadeen ee dad badan oo yuhuud ah ee waxaana ka mida tusaalooyinkaas ee waxa uu leeyahay inaad qirato ee khasaaraha ku soo gaaray ee kama dhigna dhammaadkaada maxaa yeelay buu yidhi annagoo ay nagu dhaceen ee wax aan weligoodna soo marin oo dabcan uu kala jeedo howlgalkii duufaanta al aqsa islamarkaana nagala laayay kumanaan dad ah dhaqaalaheennii uu burburay maxaabiis nagala qabsaday oo ilaa iyo iminka badankood ay hadda gacanta ku hayaan ee kooxaha muqaawamada intaas iyo in ka badan oo dhacay ee maanta oo sannad ku dhow waa noolnahay ee waxaana indhaheenna ku aragnaa khasaaraha meel aan looga leexda lahayn ee waajibka nagu tahay inaan qiranno aan haddana ka mermeerayno qirashadiisa ayuu leeyahay qoraaga yuhuudiga ah isagoo isku xiraya islamarkaana ee dadka yuhuudda ah dareensiinaya in inaad qirato khasaarahaada aysan ka dhigneen dhammaadkaada tusaalaha kale ee uu soo qaadanayo waxa uu yahay carruurta yaryar ee marka la barbaarinayo waxa uu sheegayaa in lagu barbaariyo inay wajahaan noocyada kala duwan ee nolosha sida inay wax ku khasaari karaan ee fashilkii ku dhacayna uu darsi u noqdo arinkaas oo uu ku tilmaamay mid ka qayb qaadanaya koritaanka iyo caafimaadka maskaxeed ee ubadka iyo awoodda uu u leeyahay inuu la yimaado tasarufaad ama uu wax ibdaaco mujtamacana waa sidaas oo kale ayuu leeyahay oo inuu garowsado khasaarihii soo gaaray waxa ay ka dhigan tahay ahmiyad xeel dheer oo suuro gelin karta inaan xaqiijinno ee waxa aan u sacinayno islamarkaana aan iska ilaalino inaan ku maashoonno waaqica burbur ee maantana haysta ayuu leeyahay qoraaga yahuudiga ah ee maqaalkiisa lagu daabacay saxiifadda ay yahuuddu leeyihiin ee hartis nuqdada kale ee uu doodiisa u cugsanayo waxa ay tahay in qof aan guuldarro qaraar dhadhamin oo aan soo jebin uusan marnaba guusha macnaheeda dhadhaminaynin waxa uu tibaaxayaa in kuwa aaminsan in aysan marnaba guulaysanaynin ay yihiin kuwo aan marnaba horumar gaarin islamarkaana aan nolosha wax ka bedelin haddii ay ahaan lahaayeen buu yidhi shakhsiyaad isagoo markaa ula jeeda madaxda siyaasiyiinta iyo saraakiisha yahuudda iyo haddii ay ahaan lahaayeen ee mujtamacooda intaba waxa uu leeyahay waa waajib inaan jiirnaa gidaarka maantana hortaagan oo aannu qirannaa inaan ku jabnay howlgalkii nagula soo qaaday toddobadii oktoobar arrinta kale ee uu ka dhawaajiyey tusaalayaashana u soo qaatay qoraaga yahuudiga ah waxaa ka mid ah in shuruucda ay dhigteen bini aadamka ee aasaaska u ah ay tahay in marnaba qof aadan doonaynin inuu kula kulmo islamarkaana uu wada xaajood kula galo oo aad ishor fadhiisataan in aadan marnaba ee meel dhexe aadan kula kulmin buu leeyahay waxa uuna u sabaynayaa inaysan jirin wax natiijo ah oo meeshaasi ka soo bixi kara isagoo sii sharaxaya ee waxa uu ula jeedo hadalkaas ayaa waxa uu tilmaamayaa in marka ay dhacayaan heshiisyo ama wada xaajoodyo ay isugu soo hor fadhiisanayaan laba dhinac oo ay diriir ka dhexayso ay marka hore lama huraan tahay in dhinac walbaahiba ay ka wada siman yihiin ee baahiyaha ay qabaan waxa uu ifinayaa in dad aaminsan in dagaal weliba ay qaadaan ay ku guulaystaan geesta kalena ka meermeeraya oo indhaha ka laabanaya qirashada khasaaraha aan la qarin karin ee ka soo gaaray dagaalka aysan jirin si loola xaajoodo islamarkaana wax loola qaybsado qoraaga yahuudiga ah ee lagu magacaabo yeer auslin waxa uu maqaalkiisa gunaanad uga dhigay in mujtamaca yahuudda ah ay maanta hortaagan tahay xaqiiqo ah inuu yeesho awood uu ku hadlo islamarkaana uu qirto ee waxyaabaha ku dhacay xitaa haddii uu arrinku yahay mid adag oo laga argagaxo jumlo ahaan waxa ay tahay inaan khasaarnay ee toddobadii oktoobar mujtamac aanan awoodin inuu qirto hasiimada iyo jabka soo gaartay isagoo weliba arrinkaasi ku qiranaya ictiraaf xeel dheer weligiis ma garan karo macnaha dhabta ah ee guusha ayuu maqaalkiisa kusoo gebagabeeyey qoraaga yahuudiga ah ee daabacay maqaalka lagu baahiyey saxiifadda hartis ciwaankana uu uga dhigay si aan horay ugu soconno israa'iil waa inay aqbashaa inay ku guuldaraysatay dagaalka qoraagan yahuudiga ah ee waxaa ka horreeyey saraakiil iyo madax kale oo ka tirsan yahuudda kuwaasoo horay u sheegay inay ku khasaareen howlgalkii wax badan ka bedelay taariikhda mucaasirka ah ee loogu magacdaray duufaanul aqsa qiyaastii toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sargaal kale oo yahuudi ah uu isana sheegay in toddobadii oktoobar uu kayaanka suhyuuniga ah martigeliyey dagaalkii ugu dhiig daadashada badnaa ee taariikhda sahaayiinada soo mara sargaalkaas oo ka tirsanaa ee waaxda sirdoonka ee maamulka yuhuudda ayaa waxa uu si cad u sheegay in maamulka gumaysiga ku dhisan uu marar badan martigeliyey ee weeraro uga yimid kooxa uu ku tilmaamay islaamiyiin xag jir ah balse markaani ay tahay ee markii ay ugu tirada badnaayeen isku xirkooda uu aad u sarreeyo islamarkaana ay aad ugu diyaargaroobeen isagoo hoosta ka xariiqay intaasi ay ka dhigan tahay tahdiid adag oo istaraatiijiyadeed oo uu wajahayo ee kayaanka suhyuuniga ah waxa ay marka ka midaysan yihiin madaxda saraakiisha iyo qoraayaasha yuhuudda ah ee maanta la nool hasiimadan adag ayaa ah qirashada inay ku jabeen howlgalkii duufaanta al aqsa islamarkaana ay waajib tahay in dib u eegis iyo isbeddel lagu sameeyo siyaasadda uu iminka ku dhisan yahay ee kayaanka suhyuuniga ah ee uu wax ku wado arrinta ugu muhiimsan ee loo baahan yahayna ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo xabad joojin taasoo suuragelin karta bay leeyihiin in dib loo hagaajiyo ee dhibaatadii ka soo gaartay ee howlgalkaas ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صور خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي